mudanaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kalfadhigii sideedaada kii ugu dambeeya wuxuu uga furma xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho kalfadhiga baarlamaanka waxaa fura madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoo hadal jeedinna uu ka sameeyey guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyaha jawaari ayaa ugu yeera xukuumadda soomaaliya inay la timaado hanaan cad oo nuuca doorasho dalka ka dhacaysa laba kun lix iyo toban wuxuuna intaasi ku daray in muhiim ay tahay in wax kabedel lagu sameeyo qodobka doorashada sheegaya dastuuriga ah kaasoo hadda qoraya in doorashada dalka ka dhacaysa ay taha nuuc dadweyne mar hadiiba mar haddii marxaladan aan ku jirno ay doorasho toos ah dalka lagu qaban karin waa lagama maarmaan in la dejiyo nidaam suurtagelinaya doorasho dadban haddaba wadiiqada keliya loo mari karayo in doorashoin doorasho la qabto waa in dastuurka wax kabedelid lagu sameeyaa ama sidii kale loo sharciyeyn karo oo danta guud ay ku jirto la xeeriyaa oo suurtageliya in la dejiyo habraac nidaaminaya doorasho ka duwan doorashadii tooska ahayd ee qofkiiba hal cod ah oo hadda dastuurka u nafarmayo waxaa intaa dheer in loo baahan yahay in xukuumaddu keento hindisi sharciyeed ay golahan shacbiga hor keento sharciyeed ku saabsan nidaamka kumeelgaarka ah oo xeeriya in la qabto doorasho dadban oo aan ahayn doorasho toos ah ee qofkiiba hal cod oo markaan keliya la isticmaalayo guddoomiyaha jawaari ayaa ugu yeera baarlamaanka soomaaliya hadda jira in looga baahan yahay in dhammaan ay meel marsiyaan hindisa sharciyada hor yaalla oo aan loo baahan in loo gudbo baarlamaankan bedeli doona ugu dambayn arrinka afaraad waa inaan go-aanka ka wada qaadanaa ka wada gaarnaa dhammaan shuruucda golaha horyaalla oo ansixintooda iyo akhrimaha kala duwan maraya ma jiri karaan hindiso sharciyeed loo gudbiya baarlamaanka tobnaad ee waa inaan mid walba go-aan ka gaarnaa waan ka warqabaa kartidiina mudanayaal waan karnaa shacbigeennana nagama sugayo inaan inaan xilkeenna sina uga hoos barno xilka u noo idmaday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la hadlay xildhibaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlaya furitaanka kalfadhiga sideedaad ayaa u sheegay xildhibaanada baarlamaanka in nuuca doorashee dalka dhacaysa laba kun lix iyo toban iyo wixii ka soo baxa madaxda madasha qaran kulamada ay ku leeyihiin muqdisho dib loogu soo celin doono baarlamaanka soomaaliya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gacanta ku hayo ayadana waa la soo qaadaa marka lasoo dhammeeyo baarlamaankaa la horkeenaya haddii aan la yidhaahdo baarlamaanka federaalkaa la keenayaa baarlamaanku wuu akrinayaa wuu gidinayaa wixii ka dhiman uu ku darayaa wixii ku zaa'id uu ka bixinayaa wax markaa haddii waxyaaba qaarkood laisku qabtana dib baa haddana looga wada xaajoonayaa baarlamaanka iyo xukuumadda dib inay haddana u wada fadhiistaan sidii kol horeba aan ku meel marray in markaa wadar ogolkii sidaa uu ku socdo uu ku dhaqan galaan rabnaa ma doonayno wax aan dadka soomaaliyeed dadkii ay mas-uuliyadda u dhiibteen aanay isla xambaarsanayn in la meel mariyo ma doonayno koox gaara hay-ado gaara ah wax ay xambaarsanaan karaan keligood ma jirto waxaan rajaynaynaa baarlamaanka federaalka ah sidii horey looga bartay arrintaasi marka in ay u fududaato annuu fududeeyo baarlamaanka soomaaliya hadda shaqaynaya tiradiisii ugu horreysay xildhibaanada waxaa la dhaariyey siddeed iyo labaatankii agosto laba kun laba iyo toban xilli habeena gudaha garoonka muqdisho wakhtigaasuu sii idlaanaya hannaankii rood maabka oo gadaal ay ka riixayeen beesha caalamka iyo wakiilkii qaramada midoobe xilligaasi doctor augustiin mahiiga cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho